munaasabadan oo lagu shaacinayay urur ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta cudurada uurku jirta ee soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir dhakhaatiirta iyo marti sharafka leh ugu horeyna guddoomiyaha ururkan ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta cudurada uurku jirta maxamed cabdulaahi yuusuf ayaa goobta ka hadlay waxaa aad ugu faraxsannahay in aad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan daahfurka ururka sima ama somaali internal medicine association waxa waaye erey bixinta doctor isxaaq siduu ka dhawaajiyey soomaali ahaan wax badan ayaa la isku khilaafsan yahay uurka jirta waa la yidhaahdaa cudurada guud cudurada gudaha waxyaabahaasoo dhan waa la yidhaahdaa waa la soo daahnay laakiin waxaan u malaynaynaa ururka ugu muhiimsanaa inaan nahay sidaas daraaddeed ayaan usoo daahnay waxaan rajaynaynaa in aan noqon doono ururada kale ururka isku xidho qaar ka mid ah marti sharaftii iyo dhakhaatiirtii ka qayb ahayd kulankan ayaa dhankooda hadallo ka soo jeediyey munaasabadan lagu shaacinayay ururka sidaa laadigeen gobollada dhibaato badanaa ka jirta dhibaatadaasna waxaa ka saari kara dowladnimo ilaahayna waxaan ka barayna in dowladnimada noo adkeeyo innaga oo dhan oo midah oo midaysan waxaan rajaynaya inaynu waxbedeli karno isbedelka aan hormuud u noqonno sida hadda magaalada muqdisho oo isbedelku uga jiro oo isbitaallo waaweyn ay uga samaysmayaan midda kale odayaal waxaan ka codsan lahayn isbitaallo waaweynaa samaynaysaa dadka wacyigelin u sameeya hindiyaan tagno model hindiya isugu tag qaladku waa yaallaan wax maqan ma laha dadkii diyaaraday saarayiin hindiya ku jabe language problema ka jira waa ogteen idinka hor dadka balaha laga wacyigelin inay waddankooda ku qancaan maadaama isbitaal banaadir uu yahay isbitaal weyn dhakhaatiir badan ay ka shaqeeyaan bukaano badanna ay yimaadaan waxaan u baahanaa mar walbaba consultation kala duwan innagoo associationkan uusan jirin ayaa doctor isaaq iyo dhakhaatiir badan axmed bashiir ay ka mid yihiin runtii ay si wacan noola shaqaynayeen markii loo fiiriyo consultationka oo aan u baahannahay maadaama hooyo dhalaan aad nahay haddana hooyadii waxay u baahan tahay dhan kasta aadaan ugu faraxsannahay ugu dambeyntiina guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya doctor cusmaan maxamuud dufle ayaa dhankiisa kulanka soo xiray internal medicine associationka ragga hadda xulka ragga meesha ku jiro waa rag xul ah oo weliba yacni dadaal badan muujiye muujin doonana marka waxaa loo baahan yahay in ay halkaa kasii ambaqaadaan ka warqab other associationska kale ee internal medicineka ee adduunyada ka jiro in xiriir fiican lala yeesho oo wada shaqayn ah ayaa loo baahan yahay si joogto ah si cilmi iswadaarsi dhab ah iyo iska warqab iyo iskaashi loola yeesho ururkan ayaa kii ugu horreeyey oo loo sameeyo si loogu mideeyo dhakhaatiirta cudurada urku jirta ee soomaaliyeed waxaana ay u arkaan dhakhaatiirtu in ay ka soo bixi karaan fursado kala duwan oo ay baahi u qabaan bulshada soomaaliyeed